أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus aa ka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah camaliyada shaadiye ayaa ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allah ee magaalada muqdisho howlgalla khasaar lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose madaxweynaha dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa mar kale si xun u afligaadeeyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya wilaasahamiga egada ayaa dowlad tasxiixa u furtay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas madaxii hore kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in faraha uu ka baxay amniga magaalada muqdisho qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka riddada ayaa diiday inay ka qayb galaan kulan ay dowladda kenya doonaysa inay u qabato mucaaradka kasoo horjeeda xasan garguurte waa subaxnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul aakhar sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan camliid shaadiye ayaa ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allah ee magaalada muqdisho haddaba xoogihii ugu dambeeyey camaliyadan waxaynu wax ka weydiin walaalkeen ismaaciil salaad guleed waad mahadsan tahay walaalka sida barnaamijyadeennii iyo wararkeennii xalayba aan ku sheegnay camaliyad istishaadiye ah ayaa mujaahidiintu waxay xalay ka fuliyeen gudaha xiro nacnac oo ka mid ah xerooyinka murtadiintu ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho xeradan xero nacnac lagu magacaabo waa xero lagu tababaro maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana lagu diyaariyo maleeshiyaadkaasi iyadoo loo diyaariyo inay dhibaato u geystaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bartamaha ka galay maleeshiyaadkani murtadiinta oo feelsanaa xilliga camaliyadu ay dhacaysay islamarkaana ay khudbado u jeedinayeen saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadkani dhowaan ayaa tobabar usoo gabagaboomay murtadiintuna waxay damacsanaayeen xalay inay maleeshiyaadka ka ambabixiyaan muqdisho iyagoo duulaan ah oo ku duulaya dad muslimiin ah balse mujaahidiinta ayaa xogtaa helay camaliyada ayaana lala eegtay camaliyada sidii loo qorsheeyey ayay u dhacday allah ayaa ku mahadsan waxaana ka dhashay khasaare aad u weyn oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo murtadiintii soo gaaray saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dhimashada iyo dhaawacu ee inta hadda hordhaca ah ee la hayo ay tahay saddex iyo labaatan balse khasaaruhu intaa uu ka badan yahay oo xog ururintii ay weli wadaan murtadiinta halka ku halaagsantay waxay isugu jiraan maleeshiyaadkii murtadiinta ee halka ku feelsanaa ee lagu diyaarinayay iyo saraakiishii hogaamin lahayd oo khudbado u jeedinaya oo hortaagnaa oo iyaguna halka ku baaba-ay weliba waxaa wararku qaar ay sheegayaan in saraakiil muhiim u ahaa murtadiinta maleeshiyaadkooda ay halkaa xalay ku baktiyeen insha allahu tacaalana aan soo gudbin doono magacyadooda marka camaliyadii xalay waxay ahayd mid barakaysan oo jab xoogan cadowga uu ka soo gaaray hadalhayn weynna dhalisay iyadoo warbaahinta iyo baraha bulshadaba xalay ay qabsatay oo si weyn loo hadalhayay islamarkaana ay dadku isla dhex marayeen wixii kusoo kordha insha allahu tacaala khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyadaasi iyo sidoo kale magacyada saraakiisha murtadiinta ee halkaa ku halaagsamay insha allahu tacaala waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda jazaaka allahu kheyran walaalka ismaaciil howlgalla khasaar lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qarxa ka fuliyeen mid ka mid ah xarumaha maamulka riddada jubbaland uu ku leeyahay gudaha magaalada kismaayo waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryoole oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax saacadii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada afgoy kaasi oo allah fadligiisa lagu gubay gaadha cabdibilaah ugu saarnaa qori dhashiika waxaana qaraxaasi ku baktiyey toban askari murtadiina oo uu ku jira taliya ciidanka watay waxaana ku dhaawacmay saddex murtad madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale si xun u aflagaadiyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheba donald trump madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya guud ahaanba isagoo weli sii wada hadallada aflagaadada ah ee ka dhanka ah soomaalida ayuu trump khudbad cusub oo uu jeediyey ku sheegay in soomaalidu ay yihiin wasaq bulaacad ah islamarkaana dalka soomaaliya uu yahay mid aad u xun gaal trump ayaa hadalkiisa ku dhidbay in jaaliyadaha soomaaliyeed ee maraykanka soo galay ay yihiin dembiilayaal gaalkan ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka keliya oo ku fiican sida loo weeraro maraakiibta And we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From from Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
waxaan lahayn kulan waxaan weydiiyey maxaan mar weliba waddamada liita ee eberka ah aan oga soo qaadannaa dadkooda maxaan dadka uga soo qaadan weynay waddamo ay ka mid yihiin sida norway iyo swidhen oo aan iyaga xoogaa dad ah haa xoogaa yar un uga soo qaadan weynay denmark oo kale waxaan leenahay sideed u aragtaan idinkuna inaad soo dirtaan dadkiinna haa noo soo dira dadkiinna warwanaagsan sideed u aragtaan middaas laakiin waxaan mar weliba qaadanaa dad ka yimid soomaaliya oo ah meel xun bullaacad ah oo wasaq iyo khiyaano badan dembiyana ay u diiwaangashan yihiin waxa keliya ee soomaalidu ay ku fiican yihiin waa burcadbadeednimada Places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
ma aan markii ugu horreysay ee madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka uu weerar afka ah ku qaado shacabka soomaaliyeed waxaana suurtagal ah marar kala duwan inuu sidan oo kale uu u soo aflagaadiyo soomaalida mar walba oo gaalkan uu aflagaadi u geysto soomaalida si gaar ah soomaalida ku dhaqan maraykanka saamayn hor leh ayay ku yeelataa jazaaka allaahu khayran walaalka abusheba wilaas amniga eegada ayaa dowlad tasxiixa u furtay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan waxaad masih arsanaa loo saagaasmay islamarkaana lagu daafurayay dowlad tasxiixa oo loo qabanayo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada gedo ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayadaas waxaa munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda culimowdiin ugaasiyo iyo nabadoonno intay socotay xafladda furitaanka dowladda macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh xayaakallah sheekh maxamed jamaal iyo doctor xanafi xafladatan halkan maanta iftitaaxa yacnii maaragtay furidda ama bilaawidda madrasadatan loogu talagalay tasxiixa qur'aanka waxaan leeyahay ikhwaani fila qur'aanka ilaahi subxaana wa tacaala weynayntiisii ayay ka mid tahay waxaad maanta loo socda meesha loo fadhiyaa ilaahi subxaana wa tacaala qur'aankiisa oo la weyneeyo weeyaan qayb ka mid ah wey allah subxaana wa tacaala qur'aankiisa ikhwaani waxaa lagu weynaynayaa horta in la barto lafdigiisa in la barto ayaa lagu weyneeyaa ikhwaani fillah waxaa lagu weyneeyaa macnihiisa in la barto waxaa lagu weyneeyaa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo innagu dhammaanteenba ka mu'miniin ahaan dad ammaanayaalha inaan nahay dhammaanteenna waarina weydiin doonaa ammaanadaas ammaanadaadiisaanna waxaa ka mida fii kulli sabaaxin wa masaa'in waxaa idinku soo kallahda carruurtii iyo aabbayaashii aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen awlaaddoodii iyo beerkoodii baa idinku soo kallahaa markaasaa wax alyaala waxaad doontaan baad ku qortaan ammaanada inaad ilaah uga baqataan baa la rabaa subxaana wa limaada anaga aan gacan u goynaynaa aan u jihaadaynaa oo naloo dilaya oo naloo tafiiqinaa waxaan ahnay qur'aanka ha lagu camal falo ma suuragelaysaa marka cadaalad ma noqonaysaa nin dhahaa qur'aankan dhammaantiis ha lagu camal falo iyo nin dhahaa maya musaan ka qaadayna nin dhahaa ma suuragelaysaa maya ma suuragelayso runta aan isku sheegno ilaahay aan ka barno sidoo kale munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey nabadoonnada kale ah nabadoon cali xiish nabadoonka beesha reer yuusuf iyo nabadoon maxamed nuur xirsi nabadoonka beesha reer washarmaake iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan waxaan u mahad celinaynaa raggan dhallinyarada oo kitaabka ilaahay xambaarsan oo ardada ka soo tegey oo la rabo in wax loo siyaadiyo si ay ugu noqdaan meelihii ay ka imaadeen una anfacaan man tacallama alqur'aana wa callama ilaahay dadkiisa waxaa ugu fiican qofkii barto diintiisa haddana baro dadka adinka waxaa tihiin dadkii diinta dadka inuu barala rabay alculamaa warasatul ambiyaa inaad soo saartaan jiilal difaaca kuwaas mustaqbalkana kitaabka ilaahay ku xukuma ummadda muslimka kana hortaga cadowga iyo gaalada bartana dadka wadda ay mariyaan adinkana kuwaas sidaad soo saartaan baa laga rabaa si kuwaas aad u soo saartaan waa adinka shaksi shaksi qof walbaba naftiisa mas-uuliyadda saaranna uu ogaado fursad baad saaka haysataan dad badan oo aad ka soo tagteen aysan haysanin maxaa yeelay inta aad taqaanaan nimaan aqoonin baad saaka ka soo tagteen waxaa la rabaa qalbiga aan ku qabanno ajirna aan u niyoonno inaad waxna naftiinnana u barataan ummaddana aad wax u barataan waa kuwa dalka iyo diinta iyo dadka inay waxtaraan la rabo waaye yaa la rabaa haddana heerkaas inay gaarsiiyaan waa adinku sead ku gaarsiinaysaan waxaa naloo sheegaya inaan xambaarno ka run sheegno u dhabar adeegno soo celcelinno gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona la dardaarmay macallimiinta dugsiyadda qur-aanka kariimka ee dowladda tasiixa loo furay culammada halkan fadhiso ee macallimiinta ah ee ka yimid gobolka waxaa weeyaan daafihiisa kala duwan waxaanu leeyahy jazaakum allaahu khayran misaayaad gaar bayd leedihiin gaar ahaan raggiinna maanta halkan fadhiyo waxaad dhaheen dad ayaga iswado rabitaanna ku jiro siyaado cilmina dalbaayo waa misaayaad gaar ah ay dowladda leedahay macallina wakhtiga wuu yaryahay waxaan kaa rabnaa in adigana wakhtigaagii in juhdigaada aniga adig laba laabto macnaha waxaan rabnaa wakhtiga nagu yar iyo waxa aan qaadanayno in aan waxa qaadanayn ay bataan macnaha dowladdan loo furay macallimiinta dugsiyadda qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayadda ayaa qaybka dadaalka iyo juhdiga ballaaran uu bixinaya maktabka dacwadda sar u qaadidda heerka waxbarashada madaarista qur-aanka kariimka jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam madaxii hore kooxda ardada soomaaliya ayaa qiray in faraha uu ka baxay amniga magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay fashilkii amniga haysta kooxda riddada ee uu hogaamiyey murtad gurguurte shariif murtad oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee waayajoogga ah ayaa sheegay in xaaladda ammaana ee magaalada muqdisho ay tahay mid halis ah isagoo ka jawaabayay su-aalo laga weydiiyey doorashooyin gaaleedka uu wato murtad xasan gurguurte ayuu sheegay in xaaladda kooxda riddada ku sugan tahay ay tahay mid khatar ah mujaahidiinta al-shabaabna ay culays amni saareen magaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in hadda walaac laga qabo jiritaanka kooxda riddada madaxda riddadana ay marna habaabinayaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada muqdisho amniga dalka maanta wuxuu malayaa meel halis ah oo qof walba oo arrimaha soomaaliya ku mashquulsan ama dadka soomaalida welwel ay ka qabaan ma sii jiri karaan dadkan magaalada muqdisho waxaan ognahay in shabaab ka buuxo inuu shabaab ku hareeraysan yahay haddana dowladdu waxay ku adkaysanaysaa doorashan ka qabanaynaa mas-uuliyadda yaa qaadaya haddii dadku dhintaan hadday dadku kaliya ka fikiraan doorashaa dhacday doorashaa dhacda macna ma samaynayso waxa macnaha samaynaya waa natiijada waxaan u malaynaa haddaan runka sheegayno magaalada muqdisho in khatar badan ay dareemayso waxaan la soconnaa yani shabaab nimankaas argagixisada ah in aagaga ku dhow magaalada muqdisho ay soo buuxiyeen waxaan ognahay dad badan oo dadkoodii inay dhex joogaan marka doorasho in la qabto qof iyo coda ayadoo hanaankeediba aan laga heshin oo waxa hadda tartamaya hal xisbi dhexdiisa yihiin aan wada ognahy oo weliba axsaabtii madaxweynaha la gashay heshiiska ay ka wada baxayaan oo kuwana ay ka baxeen kuwana ay ka baxayaan in la yidhaahdo magaaladu waa amni doorasho xoroo xalaalaha ka jirta aniga waxaan u arkaa nasiib darre aad u weyn iyo wakhti la beerdarraynayo iyo lacag lagu ciyaarayo hadalka murtad shariif sheekh axmed ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiinta ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda kuwaasoo lagu beegsanayo saraakiisha iyo maleeshiyada murtadiinta warbaahinada reer galbeedkana ka diirinayaan xaaladda ay ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka riddada ayaa diiday inay ka qayb galaan kulan ay dowladda salbiyeedda kenya doonaysa inuu u qabato mucaaradka kasoo horjeeda xasan garguurta walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegaya inuu fashil ku dhow yahay kulan ay qorsheynaysay dowladda kenya inay u qabato mucaaradka ka soo horjeeda dowladda riddada ee xasan gurgurte kulankani oo abaabulkiisa uu leeyahay maraykanka ayaa waxaa loo xil saaray qabsoomidiisa dowladda kenya gaar ahaan taliyaha sirdoonka kenya inuu shirgudoomiyo waxaana ujeeddadiisu ahayd sidii la isugu soo dhoweyn lahaa mucaaradka iyo gurgurte iyo in dib loo dhigo shirka mucaaradka ee lagu wado inuu bishaani ka dhaco magaalada kismaayo wararka soo baxaya ayaa tilmaamaya in dowladda kenya ay shirkaani ku casuumtay mucaaradka isugu yeeray golaha samata bixinta axmed madoobe siciid deni iyo farmaajo balse ilixog ogaalah waxay tilmaamayaan in murtad farmaajo uu iska diiday ka qaybgalka shirkaasi xilli hadda magaalada nairobi ay ku wada sugan yihiin axmed madoobe iyo xubno ka tirsan golaha samata bixinta mucaaradka muddooyinkii lasoo dhaafay gaalada caalamka ayaa culisyo xooggan saarayay mucaaradka iyo kooxda riddada ee xasan gurgurte iyadoona digniino loo diray dhinacyadaasi inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee la isku khilaafsan yahay jazaaka allahu khayran walaalka yaasir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waanagintaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka suxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta allah idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak